Shirkadda Allied oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay qaadashada qandaraaska dhismaha kanaalka deegaanka Buulo Bartire kaasoo lagu soo qaadayo biyo macaan oo lagu soo jiidayo webiga Jubba. Kanaalka deegaanka Buulo Bartire oo la dhagax dhigay lana rajaynayo in dhismihiisu dhowaan bilowdo ayaa biyaha lagu soo gaarsiinaya deegaanada Luglo, Buulo Bartire iyo Xaaji Weyne oo dhammaantooda dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha shirkadda Allied ayaa sheegay in dhismaha kanaalka ay ku dhammayn doonaan muddadii loogu talagalay oo muddo lix bilood ah.
maanta waxaa farxad noo ah inaan maanta dhagax dhigno mashruucii buulo bartire Een, mashruucaasoo ah li- lix kilomitir uu webiga ka soo bilaabanayo mashruucaasoo muddo badan soo socday haddana ilaahay een, inaan maanta dhagax dhignan ilaahay een, een, noogu noogu noogu noogu talagalay inaan maanta dhagax dhigno Een, waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha wasiir geele oo aada ugu shaqeeyay waxaa la dhihi jiray in mashruucaas uu soo socdo Een, uunan waxaa la dhihi jiray dadaal badan u galay in mashruucaas uu fulmo waqti waqti badan iyo taan badan iyo yuu geliyey Een, kambaniga eliid anigoo ah kambaniga eliid guddoomiyaha kambaniga eliid Een, waxaan waxaa la dhihi jiray ballan qaadaynaa mashruucan oo waqtigiisu uu yahay ee, lix bilood inuu lixdaas bilood uu waxaa la dhihi jiray si fiican uu ku fulmo oo bulshada een, max- tuulada Ba- Da- Ba- buulo bartire ay waxaa la dhihi jiray ay ay ay ilaahay ugu irsaaqo yani waxaa la dhihi jiray aan rabnaa Ee, dhammaan waxaa u mahad celinaynaa waxaa la dhihi jiray een, amniga waxaa u mahad celinaynaa waxaa la dhihi dhammaan dowladda jubbaland oo waxaa la dhihi jiray hiil iyo hoow u taagan in dadkeeda waxaa la dhihi jiray ay ay garab istaagto Een, annagana waxaa la dhihi jiray ilaahay hanaga dhigo kuwii waxaa la dhihi mashruucan si nadiif ah ilaahay u dhammeeyo waxaan mahad celinaynaa waxaa la dhihi jiray waryaasha soo dhowaada insha allah